allah u naxariistay axmed kayse cabdulla ducaale ayaa ka mid ahaa afar xubnood oo matalayay british somalilan protectorate ama gobolladii waqooyi kuwaasoo tegay ee dalka britain si ay qaranka ugu soo dugaan gobonnimada qoraa maxamed baashi xaaji xasan waxa uu ka mid yahay dadka taariikhda marxuumka wax ka haya waxaana uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii halganka soomaalida ee xornimodoonka hormoodka ka ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo samir iyo iimaanaha ka siiyo ugu horeyn qoyskiisii marwadiisa iyo carruurtiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaanba qaranka iyo soomaalida meelay joogtaba axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii halgankii dadka soomaalidu ay u galeen xornimada hormuudka ka ahaa gaar ahaan geestii waqooyiga ama somalilan ee ingiriisku gumaysanayay waxa uu ka mid ahaa dadkii hore wax u bartay ku tallaabsaday inay xagga waxbarashada galaan oo wadamada yeman iyo waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada cadan dadkii wax ku bartay ayuu ahaa axmed kayse ducaale oo si weyn loogu xusuusto xilligii soomaalidu ay ku jireen halgankii xornimo udirirka ayaa geesta kale wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ambasador axmed ciise cawad oo aan wax ka weydiiyey oo isna ku tilmaamay inuu ahaa geesi soomaaliyeed axmed xaaji ducaale axmed kaysi wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed wuxuu ahaa aabaha xorriyadda iyo qarannimada soomaaliya allaha unaxariisto si adigu baa sheegtay saaka ayuu ku geeriyooday magaalada tucson gobolka arizona ee dalka maraykanka anagu markaan warkii hellay warka murugada leh isla markiiba waxaanu wacnay reerkiisii waxaan la hadlay xaaskiisa iyo gabadhiisa khatra oo ahayd wasiirka ganacsiga dalka soomaaliya mar noqotay waxaan iga tacsiiyey magaca ummadda soomaaliyeed oo ka geeriyooday oo qadarin iyo ixtiraam badan uhaysa magaca madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda diblomaasiyiinta iyo wadanada kulli waxaan uga tacsiiyey geerida axmed kaysi taariikhda halganka oo ahayd ee mida dheer islamarkaana marxalado kala duwan soo martay ayaa sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii uu ahaa markii u horreysay calan soomaaliyeed oo xoro laga taago magaalada hargeysa waxaana uu axmed ka mid ahaa xilligaasi xubnihii xisbigii s n l isagoo ka mid ahaa xubno kala matelayay xisbigaasi s n l iyo weliba xisbigii u s b kuwaasoo dalka britain ku soo saxeexay xornimadii gobolada waqooyi ama british somalilan protectorate waa kan mar kale maxamed baashe xaaji xasan waxa uu ka mid ahaa isagu hormuudkii ururkii snl somali national league la oran jiray ugu baaxadda weynaa mustacmaradii ingiriisku dhulkii ay haysatay somaliland waxa uu ka mid ahaa xubnihii afarta ahaa ee loo diray magaalada london si ay mustacmaradii ingiriiska uga soo saxeexaan in gobolku uu xorriyadiisa ka qaato waxaa hormuud u ahaay oo hogaaminayey ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiye maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ahaa guddoomiyihii ama ninkii ugu darajada sarreeyey markaa xagga siyaasadda xisbiga s n l iyo axmed kayse oo labadoodu ay ka tirsanaayeen ururkaasi ama xisbigaasi s n l waxa uu helinayey allaha u naxariistee garaad cali garaad jaamac iyo xaaji ibraahim nuur labadaba ilahay ha u naxariista ama afartoodaba maanta way mootan yihiine oo iyaguna markaa matelayay ururkii u s b la odhan jiray united somaly party oo waa xisbigii midnimada soomaalida oo isagu markaa ka jiray darafyada magaalooyinka laasca ugu xoog badnaa magaalooyinka laascaanood iyo borame waxa waxa uu ka mid ahaa raggii ku soo baxay baarlamaankii ugu horreeyey ee somaliland wuxuu kasoo baxay magaalada burco raggii kasoo baxay buu ahaayee saddex iyo soddonkii xildhibaan golaha baarlamaanka kasoo baxay iyo markii dambena afartii wasiir ee somaliland ka tegay ee dowladnimada ee markaa israaci xagga iyo koonfurta dhulkii talyaanigu gumaysanayay tegey ayuu ka mid ahaa marka laga yimaado halganka xornimo udirirka ayaa sida oo kale la tilmaamaa inuu guddoomiye ku-xigeen ka soo noqday gobolka sool
waxbarashada kasakow waxa uu ahaa nin dabci wacan oo dadka iyo dalka danahooda aada uga shaqeeya bilowgii horeba oo ka mid ahaa dadkii maamulkii ingiriiska ee british somaliland qeybta ka ahaa oo matalan wuxuu barasaab ahaa barasaab ku-xigeen ka ahaan jiray gobolka sool magaalada laascaanood in xaruuriya buu ahaa oo runtii maamul yaqaana haddii eebahay idmadhiyo shecir buu ahaa cadaaladda iyo iyo iyo iyo midnimada dadka soomaalida iyo wadaniyadda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad oo ku dheeraaday taarikhdii ku lahaa halgankii weliba dhinaca diblomaasiyadda ayaa sidoo kale tacsi u diray qoyskii uu ka geeriyooday marxuum axmed keyse haddana waxaan halkaan usii maraynaynaa idaacaddiina tacsi eheladiisii iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo saaxiibadiis iyo ummadda soomaaliyeed aniga ku hadlaya madaxa wasaaradda iyo madaxayda iyo madaxa ummadda soomaaliyeed isagana allaha unaxariisto ilahay jimooyinkiisa hageeyo inadana kamid iman allah inaka siiyo axmed keyti wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed wuxuu ahaa hogaamiye aragti dheer oo soomaaliyeed wuxuu ahaa aabayaashii qarannimada midnimada soomaaliya taariikhdiisi waa dheertaas uma koobi karo wuxuuse kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii ku dhashay magaalada burca wuxuu kamid ahaa hogaamiyaashii halgankii xoriyadoonka ee waqooyiga soomaaliya xisbiga sanal ayuu kamid ahaa wuxuu kamid ahaa soomaalidii ugu horeysay oo maaragtay waxbarasho jaamacadeed gaaday dalka sudan ayuu wax ku bartay kabacdina ingiriiska ayuu jaamacad kii la yihahdo ayuu cilmiga dhaqaalaha kusoo bartay wuxuu noqd wuxuu ahaa afartii nin afartii hogaamiye markii waqooyiga xorriyadda qaatay lix iyo labaatankii june kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii xamad yuuda xorriyadda waqooyiga keenay koonfurta oo midnimadii ay ka dhalatay soomaaliya kowdii july kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wuxuu noqday wasiirkii beeraha xukuumaddii ugu horreysay la sameeyey kabacdina wuxuu ahaa muddo dheer safiir oo soomaaliya usoo noqday allah unaxariistay marxuum axmed keyse cabdalla ducaale ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku noolaa dalkan maraykanka gaar ahaana gobolka arizona isagoo halkaasina maanta ku geeriyooday